raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal idil ahaantiima meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga wareysiyada rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale fiid wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo isniina talaadana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha kow iyo tobanaad sannadda labada kun kow iyo labaatan qodobbada barnaamijkeena aad caawa ku dhegaysan doontaan halii haddii allaha awoodda la qadaro waxaa ka mid noqon doona wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa go'aamo ka soo saartay cabashooyin uga yimid hay-adaha waxbarashada gobolka banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed xasan caabi oo waraysi siiyey rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya oo sheegay in laamaha amniga ay iska kaashan doonaan in wax laga qabto dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha maanka dooriyo cumar cali rable wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo arrintan iyo arrimo kale ka hadlayo ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka oo war ka soo saaray doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka ee dhowaan lagu doortay magaalada muqdisho guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka xasan maxamed maxamuud oo la hadlay rediyo muqdisho ayaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo maanta magaalada beledweyne ka dahfurtay kulan looga hadlayey cilmi baaris lagu samaynayo sida beledweyne looga heli lahaa ama looga heli karo biyo macaan oo nadiif ah saalax dheere wasiirka tamarta hirshabeelle oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobbadaas iyo qodobbo kale ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mar kale ku soo dhowaada bandhigga waraysyada rediyo muqdisho waa hagaag qaybihii hore ee barnaamijka bandhigga wareysiyada rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa iminkana gudagalaynaa wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa go'aamo ka soo saartay cabashooyin uga yimid hay-adda waxbarashada gobolka banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed xasan caabi oo waraysi siiyey rediyo muqdisho ayaa arrintaasi ka hadlaya war-saxaafadeedka maanta soo saarnay wuxuu ahaa wuxuu ahaa jawaab aan ka bixinaynay cabasho bahda waxbarashada ee kala duwan ee gobolka banaadir gaar ahaan bahda waxbarashada gobolka banaadir oo isugu jira daladaha waxbarashada iyo midowda iskuullada gobolka banaadir oo runtii iskuullo fara badan iyo macalimiin fara badan isku haya iyo sidoo kaleto guud ahaan midowda macalimiinta soomaaliyeed ururkooda oo dabcan mas-uul ka ah udoodista xuquuqda macalimiinta ay maamulahaan ay xukumaan oo ay dabcan ku ilaaliyaan xuquuqdana u ilaaliyaan xuquuqoodana ay dadka ardada soomaaliyeed ay ku ilaaliyaan cabashadu waxay ahayd cabasho ay marxalado kala duwan soo martay nuxurkeedana uu ahaa culays kaga yimid bahda waxbarashada taariifo ama se qarashaad gudoomiyaha gobolka banaadir uu kusoo rogay eh, bahda waxbarashada Eh, kadib markii uu soo jeedin ka helay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo daba waxbarashada uga mas-uula asaga Eh, gudoomiyuhu marka arrinkaas waxay markaa ah, ka qayla dhaamiyey dadkaas Eh, runta dadkaas oo dadkii dee mantii burburku dalku uu ku jiray doorkii eh, dowladda qaatay iskuulaadkii iyo macalimiintii iyo ardaydii iyo adeeg waxbarashay hadda dalka ka dhaqaaqaba dadka isku hayay ay ahaayeen marka laxaw gaar ah ayay ku haysaa arrinkaasu marka mar walbana xikmadda iyo ay urur iyo midow u yihiin waxaa waaye inay marka culays noocaan oo kale u yimaado inay dadka mas-uuliyiinta go-aanka iskale ay arrinka ay wala tagaan marka een, cabashadaastu markii ay gudoomiyaha gobolka u tagtay oo ay wasaaraddii waxbarashada u tagtay waxaan wasiirkaygu oo arrinkaas asaga ka garaabay in arrinka xal degdega loo helo waxa uu markiiba xiriir la sameeyey maamulka gobolka banaadir eh, gudoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan madaxda kala duwan ee gobolka gaar ahaan departmentiga ama agaasi ka qaabilsan waxbarashada arrinkan inuu culays yimid oo dadkii loo adeegayay dadkii ka wakiilka ahaa ayagoo dareensan culayska arrinkan ay leedahay inay cabashaday keeneen in laga jawaabo ayaa wasiirku ka codsaday weliba isagoo codsaday in lacagaha la joojiyo oo aan runtii aan ahayn dee lacago eh, u jawaabaya duruufaha gaarka ah ee muwaadinka soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed oo miskiinka ah ee duruufaha gaarka ku nool oo laga yaabo inay shan caruur ay dhashay inay xataa fursad aysan u wada helinin inay iskoolka u wada dirto oo un laba iyo saddex ka mid ah hadba sadba sidai ay ku maare- ku maareysaba iskoolka geysato oo laakiin taxamushay inay lacagta yaroo eh, iskoolka viga ah inay iska bixiso laakiin tii ayaa waxaa loogu daray liis dheer oo runtii xoogaa yaroo marka si fiican u fiirna xasuus dhahna malaha waa xoogaa yaroo qayri mas-uuliyadnimaha ku jirta runtii wax wanaagsan maaha in eray isticmaalo ma jecleen laakiin haddii mas-uuliyadu ay jirto waxaan malaynayaa liiska saan ah oo xoogaa naxariis darro badan ay ka muuqato ma saas looma dhigan qoraalka dad waxbarashadu ay laxaw iyo qiimo badan ugu fadhisana een, saas waxma isa dhigan waxaan bilaanaa inay inaan dadaan munaasab ku ahayn inay ka taliyeen Een, adigu isku celis gudoomiyuhu wuxuu nala gartay in arkaan inuu culis jira yahay isaguna uu dib isugu laabanayo waana inuu xali doono laakiin nasiib eh, darro ma dhicin weli cabashada way sii taagan tahay weli bahweyntii waxbarashadu waxay wada qayladhaan madaxweynaha jamhuuriyadda Som- soomaaliya ayay la kulmeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda ay la kulmeen wasiirka waxbarashada aad ugu soo laalaabteen in arrinka- arrin- arrinka asaga ah laga jawaabo ilaa marka dambe madaxdu ay ku baraarugtay in arrinkan oo- uusan sahlanayn loona baahan yahay in jawaab degdega laga qaato madaxweynuhuna runtii waxbuu ka soo saaraba waxbuu ka soo saaraba awaamiir oo ah in arrinka asaga si dhaqsaa loo joojiyo oo culayskarna uusan sii jirin si dhaqsaa loo xaliyo prime ministerka asagoo arrinkan ka jawaabay ruuxiisa wasiirka wuxuu kusii amray in hawsha iyada ah oo si quraqsi badan tallaabo uga qaado oo ka jawaabo marka wasiirku asagoo markaa fulinaya amarkii madaxda qaranka ayuu wuxuu soo saaray markii horena uu inta isku dayay inuu xiriir toos ah iyo si um, wasaaraddii iyo gobolkii maadaama waxbarashada ka wada shaqaynaynay inaan annaga ay nagu ekaato xalku annaga uu naga soo dhama mar haddii suurtageli weysay waxay markaa noqotay marka wasiirku inuu inuu soo saaro war- war-saxaafada rasmiga uu ku baabi'inayo dhammaan taariifooyinkaas ee ka soo baxda agaasiga gobolka banaadir gaar ahaan qaybta waxbarashada gudoomiyuhuna uu runtii uu ku waafaqay marka een, arrinkaasuna wuxuu runtii guul u yahay ee, oo xalna u yahay cabashada faraha badneed ee isdaba joogtay ee bilii u dambeysay oo dhan soo laabaysa xal u tahay marka war-saxaafaadku nuxurkiisa noocaas u ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala gobolka banaadir annaga waxba kala jirin oo da- bahdii waxbarashada wada ah inaan arrinkan u aragno in mas-uuliyad inaan ka jawaabna ay ahayd inay tahay waana mid u wanaagsan horumarka waxbarashada iyo dhiirigelinta hooyada soomaaliyeed iyo aabaha soomaaliyeed ee dakhliga soo galay uu yar yahay oo ku dhiiraday inuu cunugiisa iskool u dirsado si amniga dalka iyo xasiloonida uga qayb qaato qof kasta oo waalida oo ku dhiiraday inuu cunugiisa iskool geeyo wuxuu ka qayb qaato amniga iyo xasiloonida dalka ka qayb qaato marka inaanan niyad jabinin oo inta yar ay haystaan eh, lagu dhiirigelin inay soo bixiyaan laakiin culays ay waxbarashada uga nacaan oo ay uga cararaan inaan loo abuurin waaya waa garta arrinkaasi me- maadaama maamuladu ay u madaxa bannaan yihiin nidaamkooda waxbarashada wasaaraduna ay kor joogtayso eh, maxaa keliya ku koobay in wasaaraddu ay il gaara ku hayso gobolka banaadir oo keliya ay noqoto mid eh, il gooni lagu lahaado oo hadda keentay in ruqsadihii iyo eh, tar- eh, tariifadii ay soo saareen maamulka gobolka wasaaraddu cabashada ay aqbasho Eh, ma jiraan haddii ay wasaaraddu gobolka keliya ku kooban tahay maxay u gaari weysa maamulada kale Een, wasaaradda waxaa hoos yimaada dhammaan dowlad goboleed dalka soomaaliya oo dhan Een, een, gobolka banaadir keligana kama shaqayso dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan markii somalilan laga tago dabcan xaalad gaara ku jirta dhammaan wasiirada waxbarashada iyo agaasimayaashooda guud iyo dhammaan bahweyntu si isla eg ah loo wada shaqeeyaa awaamiirta guud eh, ilaalinta ardayga iyo xuquuqda ardaygana waa la wada ilaaliyaa wasaaradda waxbarashada ayaana mas-uul guud ka ah ma jirto culays gaar ah oo sida ardayda gobolka banaadir culayska loo saaray meel kale oo culayskan kale u saaraya ma jirto ardayda puntland culayska ma saarna ardayda galmudug ma saarna ardayda hirshabeelle ma saarna ardayda koonfur galbeed iyo ardayda jubbaland ma saarna waa waa culays u gaara ardayda gobolka banaadir ku nool arrinkaas runtu arrin nasiixo waa inaan saas dhacda maysan ahayn Een, mas-uuliyiinta maamul goboleedyada jooga madaxweynayaasha waddamadaas ka ah sorry mada- aan ka wadaa ma- maamul goboleedyada madax- madaxweynayaasha ka ah kulligood waxay ka shaqeeyaan in ardayga waxbarashada la- in adeega waxbarashada marba haddaan waxba lagu daraynin oo qasrada dowladahaas aysan lacag ka soo baxda waxbarashada aan lagu taageeraynin maadaama duruufo dhaqaale iska haystaan dadka isxilqaamay inaan culays la saarinin waa laga simanyaa culays dhaqaalaha oo oo gobolka banaadir uu saaray adeega waxbarashada gobolka banaadir iyo ardada iyo waalidiinta soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku nool oo dabcan ay ahayd inay si gaar wali ugu dhimriyaan maadaama waliba gobolku wuxuu uga fiican yahay maamul goboleedyada dakhli fiicana soo gala oo hadda dhaqaalo uu aad ula tacaalayo ma haysto oo wax weyli kara xataa ila kaloo dhaqaalo runtii aad uga uga muhiimsan oo astaahila in culays la saaro laakiin hooyo soomaaliyeed oo miskiina in maalin walba jeebka cunugeeda gacanta lagula jiro oo maalin walba uun subaxii soo baryaba la leeyahay lacag cusub Eh, basaboor aad qaadanaysaa lacag bixi iskoolka ka wareegsanaysaa lacag bixi eh, iskuulka diiwaan gashanaysaa waa inaad eh, lixdii bilood mar aad diiwaan gelisaa lacagta lacagtii hore ay ka badan tahay En markii aad rabto inaad ah, waxa weliba aan runtii aan ka xumayna meeshaan ka sheego waa arrin dhacday ah lacagaha xataa ardayga loo sheegay in laga rabo mid ka badan ayaa laga qaadaa mar goobta yimaado waxaa laleeyahay shaqaas waa lagu qabanaa xaqa u leedahay laakiin lacagtasaa lacagtasaa bixinaysa oo lacagtii oo nidaamka sharciga ah dabcan gobolku degsaday ah taasoo bixinaya ardayga iyo waalidka haddana waxaa lagu sii qasbaa mid kaloo ka dheeriya oo laleeyahay shaqadaa lagula fududaynaya sh- sii bixi marka waxaa arkaysa hooyo waxaa lagu soo sheegaa ribood ah hooyo meel iskuula ku dhex oynaysa meel xarunta immigration dhexdeeda ku oynaysa maxayna ka cawaadaysaa arday ba- haysta shahaado dugsi sare oo u socda jaamacad u socda oo rabo inuu baasaboor qaato ayaa markuu soo diyaar garoobo oo shaqadii dhan uu soo qabsada waxaa laleeyahay waxaad bixinaysaa lacag kaloo dheeraada oo si ba- si ardaynimadeeda loo caddeeyo ardayga caddaynta ka weyn inuu inuu shahaado dugsi sare haysto oo baasaboorka hadda loo daabacayo lagu qoraayo go- meesha shaqada lagu qoraayo inuu yahay arday waxa uu baasaboorka u dalbanayo inuu- in arday raba inaan aado maleesiya iyo bakistan iyo hindiya iyo jainan waxbarasho u aadaana dhahaya oo sababta baasaboorka usoo dalbo inta ay tahay ku ganacsamaayo inaad tiraa intaasoo dhan iguma filna ee waa inaad lacag dheeraada bixiso hadduu ardu ka imaada ka imaaday sheega hargeysa hadduu hadduu boorama ka yimaado haddii uu een, een, een, ka yimid meesha la yidhaahdo ee sheega een, een, een, een, een, koonfurta soomaaliya meel walba magaalo kasta ugu taala in la yidhahdo waxaa u baahan taha warqad inaad ka keensato gobolka banaadir Ee, si aad xaq u yeelato in baasaboor lagu siiyo arkaas wuxuu noqon runtii arrin markaan gobol ka hadalana arka asaga runtii waa aad ay nagu adkaatay inuu ka jawaabo waxaana moodaa inay xoogga saarayaan in uun dakhli uun si siyaalaha kamid uun dakhli kusoo xoroodo arrinkaas runtii nasiib xuma waana waxyaabaha waana waxyaabaha keenay inaan inaan marka ugu dambays inaan warsaxafadeed aan ka soo saarno Waya, waa garta agaasime waxaa jirta hadalhayn badan oo baraha bulshada ku jirta iyo dhaleecayn badan ama dadku siyaabo kala duwan u kala farsanayaan oo war-saxaabeedka soo saarteen dadka qaarkood wuxuu ku micnanaya in dagaal hoose uu ka dhexeeya ama xurguf hoose wasiirka iyo iyo gudoomiyaha gobolka arrimahaas maxaa ka jira Eh, wax xurgufa ka dhexey karta ma lahan Eh, haddii- haddii haddii shakhsi ahaan wax ka dhexeysa ay jirto dabcan si gaaray u xalistaana jirta laakiin anaga wasiirku waa shakhsi marka u dambeysa inuu de wasiirkaya marka laga soo tago bahda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada agaasimayaasheeda iyo maamulayaasheeda iyo dhammaan howlwadeenadooda dhan waxay mas-uul ka yihiin in ay mas-uuliyaddii guud ee wasaaradda u idmaneed inay ilaaliyaan arrinku marka shakhsiyaad waaba ka wen yahay waxa waaye mas-uuliyad saaran gobolka banaadir iyo mas-uuliyad saaran wasaaradda waxbarashada inaan laga wada heshiiyo oo sida ugu quruxda badan eh, oo oo dadka lagu adeeg karo lagu adeego sababta markii hore adeega waxbarashada gobolka banaadir lagu daadejiyana waxay ahayd in wax la fududeeyo Eh, ma ahayn in xaaladda sida inta loo soo adkaayo ilaa cabasho meel walba ka timid inay inay inay inay soo yarto ma aha ee waxay ahayd in wasaaradda inta laga raysto oo wasaaradda iyo aaditaankeedii iyo raadinteedii inta adkaa laga dhaafo in mas-uuliyiin kaloo ka sokaysa oo heer degmo ah oo heer gobol ah in waxbarashada ay- ayaheeda ay ay ka shaqeeyaan wasaaradda ayaa interest ugu jira ayada oo aaminsan in culayskaas laga qaado ayayna daadejisay heshiiskii isfahamkii daadejinta loo sameeyay laakiin hadda waxaad moodaa daadejinta inaan ku hungownay oo xaaladdu ay runtii eh, wixii laga cararayay wax ka daran hadda lagu talaal gala waaya agaasime caawi marka la fiiriyo arday badan oo soomaaliyeed oo gobolkan ku nool waxaa laga yaaba inay naga jebisay iska qabsigan ee waxbarashada la xiriira Eh, maadaama idinku aad u shaqeysaan shacbiga arday badanna ay rajo badan ka qabto in ay dalka waxbarashadiisa tayo leh oo wanaagsan ay helaan khilaafkan muxuu ardayda soomaaliyeed saameyna ku yeelan karaa Een, wax khilaa- wax iskhilaafsan ma jirto waxa meesha yaalo waxaa waaye een, een, aw- go- eh, ardada soomaaliyeed ee gobolka banaadir ku nool dhaqaalahan waa qaadi karaan iyo ma qaadi karaan haddii dadka soomaaliyeed marka laisu yimaado la yidhaahdo eh, liiskan dheer oo qarashaadka ah oo agaasinka waxbarashada iyo guddoomiyaha gobolku ay isku soo waafaqeen haddii wax caadi ah dadku u arkaan oo dadka aysan ka cabanaynin oo waalidiinta iyo ardayda iyo bahaweynta waxbarashada haddaysan raalli ka yihiin waxba dhibaato ay isugu qabin wasaaradda waxdooda kama qabto laakiin haddii wasaaraddii doodii hor taaganta oo cabashada hor taaganta oo cabashadii madaxweynaha gaartay oo ra-iisul wasaaraha gaartay oo wasiirkii ay gaartay marka u dambeysa waxay noqotay gobolkiina markii la yiri arrinka asaga cabashadana ka timid bal sida uun ha loo dhawa markii la yirana aysan weli natiijo aanan ka haynin oo weli uun lacagtii kusii kordhayso waxaan ku qasbanay marka inaan hadalno dowrkanaga iyo mas-uuliyadana inaan qaadano Mhm, waa gartay agasim ugu dambeyntii iyo su-aasha ugu dambeysa anoo ku weydiinaya waqtigaadana eh, kaaga mahadcelinaya maadaama hadda war-saxaafadeedkan aad soo saarteen maamulka gobolka weli kama uusan hadlin eh, war-saxaafadeedka aad soo saarteen Eh, inkastoo hadda muuqanayso in marka dhinac la fiiriyo aan lagala tashanin dhinacan hadda war-saxaafadeedka eh, maxaa arrintan ay ku dambeyn kartaa haddii aanan la helin in xal waara oo soo dhawaanshaha wasaaradda iyo gobolka aan la helin maxay arrintan u maqan kartaa Wa- wa- wasaaraddu mar walba wasaaraddu mar walba xalka ayay rabtaa sababta ay war-saxaafaadka usoo saartana waxaa waaye culays jira ayay xalinaysaa waxa hadda war-saxaafaadku culays jira wax xalina haddii gobolka banaadir oo inta ku baraarugo eh, culayskaas eh, in la xaliyey ay dantu qasabtay oo awaamiir madax- madaxdii qaranka madaxweynaha wasaare ugu horeeyaana ay awaamiir ka soo saareen oo wasiirka la siiyey inuu arrinkan cabashadan xaliyo waxaan rajeynaya insha allahu tacala inuu gobolkuna ku baraarugo arrinkan la wada fariisto Een, haddii gobolka uu leeyahay anaga ugu yaraan dakhliga u baahannaha si aan adeega waxbarashada u maamulno in ayada ruuxeeda aan laga badanin oo dee dakhli yaroo macquul ah oo qofka waalidkana culeyskeeda la saari karo kadib oo gobolka uu la yimaado laakiin saasaan marka waxbarashadii iyo adeegii ay kusii hayaan aniguna aanan wax dhibaataa kuma qabno inaan caawinaan rabnaa gacan siino laakiin haddii ay arinku u ekaado meel uun dakhli uun laga aruurinaayo oo naxariis badan aysan ka jirinin oo maantuna ardayga iyo waalidkiisa la dhibaayo annaga marka waxaan ku qasbannahay inaan dhahno maya arrinka isaga ah maaha wixii mas-uuliyadda laydin dhiiba saas ma ahayn waxaana marka wasaaraddu ku qasbanaa doontaa inay inay arrinka- inay inay ka fikirto xataa mas-uuliyadda intaas la eg oo in qarka kasii dhacaysa inay gacan aan mas-uulayn inay ku jirto
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed xasan caabi oo ka hadlayay go-aano ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya ee ka soo saartay aanidaaheeda cabashooyin uga yimid hay-adaha waxbarashada gobolka banaadir wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in laamaha amniga ay iska kaashan doonaan in wax laga qabto dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha maanka dooriya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya cumar cali rooble ayaa arrintan iyo arrimo kale ka hadlaya sanadahan dambe sanadba sanadka ka dambe waxaa wadanka kusoo badanayay faaxishada kusoo badanaysa munkarkaa soo badanaya waxaa badanaya daroogada qaybaheeda kala duwan kaniinigii iyo cirbadii loogu talagalay qof xibankiisa in la jaro ee ee lagu daroogeeyo oo jirkiisu si uusan alamka iyo xanuunka uusan u dareeminin daawadii in lagu duro amba la siiyo ay ahaaday ayaa qofkiioo meer qaba oon xibin laga jaraynin ou cabaya khamradiyaa bannaanka daadsan oo xad la-aan ku socoto kaniiniyaal eh, wax la yaab la ah oo bahda caafimaadku markay ka sheekaysa aad aad aad ula yaabayso ayaa bannaanadii taagan waxaa batay shilalkii iyo gawaaridii iyo bajaadyadii isku dhacoodiyaa batay sababtii markii la baaray taraafiigu hay-adda dowladda u qaabilsanu sababo badanay ku sababaysay wa fii dimni l asbaab sababahaas waxaa ka mid ah in caruurtu iyo dhallinyarada gaadiidkaas wadaahay khibrad la-aan keliya aysan ahayn sida badan dad daroogaysan ay wadaan mootooyinka bajaajka ah waxaa timiday hoteelada een, soomaaliya qaarkood g- gaar ahaan magaaladan muqdisho gaar ahaan degmadan cabdilcasiis waxaa ku batay axbaabii hoteelada liido wax aanan indhaha ka qarsa karinin wasaaradduna muddo ay ka hadlaysay wasaaradda iyo gobolka banaadir ayagoo iska kaashanaya arrin- arrinkaas waxay sameeyeen eh, iyo booliiska soomaaliyeed eh, isku dhaf si wada jira inay arrintaa ula dagaalamaan ay muddo wadeen laakiin waxaa soo baxday arrintii inay intaa kasii gudubtay Eh, guddoomiyaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal xijaar khayr allaha siiyo iyo wasaaraddaani waxay wadaan maalmahan arrintii in lasii dardargeliyo taliyii wuxuu soo magacaabay eh, qayb dhan ee qaabilsan ciidamo u khaas ah oo maaragtay cii- maaragtay shurdatul aadaab la yidhaahdaa ee anshaxa ilaalinaysa wasaaraddaani waa wasaaraddii awaamiirta iyo talada iyo wacyigelinta guud iska laheed oo waxaa laga hadlaa waa arrin diiniya fulintiisa Eh, cidday u kaasha u kaashatee ayadu laheed Eh, way u taagneed gobolka banaadir waa hadda hal meesha ugu bulshada badanna soomaaliya waa qalbu soomaal waa caasimadii soomaaliya gudoomiyaha gobolka fadhiyo badanoon yeelanay waxaa kasoo baxday in agaasimo arrimaha diinta iyo awqaaftaba u magacaabo gobolkan oo wakiilkii wasaaradda iyo gobolka u dhexaynayay ah ayuu soo magacaabay sida loo dadaalayo waxaa socda dadaallo isdaba joog ah waxaan rabnaa inaan carab dheer iyo sawd dheer annakoo muujinayna inaan ka xunnahay waxa meeshaan ka jira inaan ku dhawaaqna ayaan u baahanna walaalayaal waalidkeena sharafta lahow gabadhaada iyo wiilkaaga habeenka saqdi dhexe ha fasixin hana u fasixin inay munkar iyo wax aan wanaagsanayn ay u dhaqaaqaan u labistaan owlaadaada waalidow xafid amaama allaah ilaahay hortiisa qiyaama waa lagaala xisaabtamayaa waladkaaga waad korisay waad dhashay waad soo barbaarisay waad korisay akhlaaqiyaadkiisa inaad korido ayaa loo baahan yahay inaad dabagal ku samaysaa loo baahan yahay waxaa ka socda hoteelada qaarkood aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno baraha bulshadana maalmahan laysla qabsaday waxaa la yidhaahdaa qurux dumar dumar ee mar dhow ka dhacay magaalada muqdisho hoteel ku yaalla waxaa ka dhacay wax fiican ma ahayn hadafkii laga lahaa iyo ujeedkii laga lahaa dadkii soo qabanqaabiyey ayaa wada hadal nooga socdaa kama hordhacayno ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan la wadaagno walaaca ay ka qabaan arrintaas waxaa laga dhex arkay xaaladaha ka dhex muuqday ficiladu say u dhaceen walaacaas waanaynu kaga sii fognahay hay-ada hay-adda u amran ayaana nahay u dhaaratay arrimahaas inay wax ka qabata ayaa nahay waxaa nooga socda dood iyo baarid ayaan ka wadnaa arrintaas mar dhowna bulshada soomaaliyeed waa lasoo wadaagi doonaa bulshadana waxaan rabnaa saas inay inay inay ku qalbi qabdudan u baahana hoteelada waxaan leenahay waxa ad wadaan qaarkood ma wada ahan bad waxaa la yidhi hal malaaya qurmiya waxaa ka dhex socda hoteelada qaarkood aad baan ula soconay muddooyinkan mana ka aamusi doono hay-adaha amniga annagoo la kaashanaynana tillaabo deg dega ayaa laga qaadi doonaa sharikadaha qaarkood sida tigtok shirkadda la yidhaahdahay soomaaliya uma dulqaadan karto waddama ka waaweyn ayaa u dulqaada waayey iska xidhay mahindiyaan tira ku dhanna oon bulsho ku dhanna waa iska xirtay hindi waddamo ay ka mid tahay waa iska xireen waxaas waa xumaan socota waa akhlaaqiyaadkii ummadda islaamka oo sii dhimanaya waa taqaaliidii iyo curfigii iyo anshixii iyo akhlaaqdii ummadda soomaaliyeed ee baaba'aya waa wax aad iyo aad looga xumaado waxaan rabnaa culimo alla arrimahaas wacyigelintooda inaad u istaagtaan waxaan rabnaa culimo alla dalku xilli kala guurho wuxuu ku jiraa fatra intikhaabiya ayaan ku jirnaa doorasho uu gelayo waxaan rabnaa in dowladnimadu inay cagaheeda ku istaagto mar walbaba laga shaqeeyo garab istaago
kaasina waxa uu ahaa wasiirka awqaaftay arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya cumar cali rooble oo ka hadlayay in laamaha amniga dowladda soomaaliya ay iska kaashan doonaan in wax laga qabto dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha maanka dooriya oo maalmihii dambe ku soo badanayay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhegaystayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka bandhigga wareysiyada rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka xukuumadda soomaaliya ayaa war ka soo saaray doorashada kursi hoob laba boqol soddon iyo sagaal gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka xasan maxamed maxamuud ayaa la hadlay redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
warkaasi wuxuu ku saabsanaa dacwadii qaraar laga gaaray haye go-aan ka soo baxay go-aan haye oo sidee ah sidan horta markii hore aynu ka wada warqabnay ama waraysiga iyagaa hore aan ku bixinaynay sharcigu wuxuu noo dhigayaa muddo toddoba casho ah in dacwadda laga baaraandego la garaasameeyo dhinacyada la dhegaysto markaa kabacdina go-aanka la qaato marka procesurkii hore aan u dhignay unbaanu mar marka waktigii aad sheegayseen in kursigaa dacwadda ay ka imaatay iyo hadda muddo ayaa udhexaysay intaa maxaad ku howladeeneen
asal ahaan dacwadda raaca dacwadaha lagu xaliyo ee noo yaala ayaa dhigaya toddoba casho in dacwadda go-aan lagaga gaadho haye marka procesurkii noo yaalay unbaanu maray dacwadii go-aan laga gaaraa wax sahlan maaha waa wax u baahan in dhinacyadii dacwadu ka taalay oo dhan la dhegaysto wixii markhaati iyo cadayba la helaya la keeno kabacdi haddana daraasadeen iyo maaragtay analyse lagu sameeyo markaasunbaa qaraar iyo go-aan waafigi soo bixi karaya marka intaa dee procedurekaasaanu maray
waa gartay bal siday ku bilaabatay iyo hadda siday kusoo gabagabooday iyo dhinacyadii waxyaabihii aad ku kala qanciseen maxaad nagala wadaagi kartaa ee isku hayay kursiga horta niyo go-aanku waa kaan soo saaray ee aada aragteen marka dacwo dacwaduna dee laba qodob unba ninkii dacwadaha soo gudbiyey labadii qodob unbaana dacwadda baaritaankeeda iyo kagarnaqeeda iyo daraasadeynteeda la saara xoogga la saara marka dee qodobada aanu aan soo saaray ee warqada ku yaalla ee aragteen ee faahfaahsanaa ee detailidka ahaa ayaa go-aanka iyagu kusoo baxay dhinacyadii khuseyninkana waa nuu gudbinay waxaanu qabnaa inay ku qanceen waa wa- wa- wa- wa- waa gartay guddoomiye n maadaama guddigiinan u qaabilsan yahay n xagga iyo khilaafaadka iyo waxyaabaha ka soo noqda n kuraasta inta iyo doorashadu ay socoto dacwaddani ma tii ugu horreysood si rasmi aad u qaadaanba mise kuwo kaloo idiin soo gaaray ayaa jira
dacwadan waa dacwadii eh, ugu horeysay eh, procedureka abraaca dacwadaha loo soo gudbiyo eh, lagu xalilo la mariyey eh, qaraar iyo go-aan eh, sharciga ka soo baxay wey marka waa taas
waa tahay marka ugu dambayn een, dhegaystayaasha guud ee warbaahinta qaranka maxaad fursaddan uga faa'iidaysanaysaa gaar ahaan murashaxiinta iyagu hadda xildoonka ah ee xagga xildhibaanada
wallahi waxaa qura aan uga faa'iidaysanaya weeye inaan u sheego guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinku inuu yahay guddi eh, madax bannaan oo ay cadaaladda iyo sinaanta iyo dhexdhexaadnimada maxayday ay hagayso inay noogu soo hagaagaan cadaalad inay noogu soo hagaagaan dhexdhexaadnimo inayna soo aaminaan inuu dee wixii ay dacwada qabaan ay dee xag iyo gafoofsadan naga heli doonaan intaasun baa intaasun baan dee u sheegaya
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka xasan maxamed maxamuud oo ka hadlayay guddiga xalinta oo war ka soo saaray doorashada kursi hoob laba boqol soddon iyo sagaal islamarkaasna fasaxay guddoomiyaha codkiisa ayaa u dambeeyey barnaamijkii bandhigga wareysyada caawa ee aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka waxaa idiin soo saaray cusmaan aadan waxaana idiin akhrinayay anigoo ah maxamed cabdulaahi rooble sidaas iyo ammaano allah